nebiga alla subxaana watacaala wuu soo dhawaadaa maalintaas markaasuu malaa'igta wuxuu ugu maaragtay ugu faanaa uu tusaa dadkii makhluuqaadkii carafo taagnaa markaasuu leeyahay maa araada haaulaai maxay rabaan kuwaasi wax alla waxay rabaan waan siinayaa wey marka waa maalintaas weeye xadiis fara badan oo fadligiisa aan lasoo koobi karin ayaa ku soo aroortay qofka muslimkaa waxaa looga baahan yahay marka fadligaas bisha maalinkaas loo soo sheegay oo khayrka badan inuu ka faa'iidaysto waa maalinta arbacada soo socotay ku aadan tahay khamiistu waa maalintii ciida wey marka maalinkaas in la soomo in maaragtay allah subxaana wa tacaala loo toobad keeno in xujaydaasi xajkoodii aad kala qayb qaadata adoo gurigaagii joogaad dembi dhaafkii adiguna qaadanaysaa wey saa darteed baa waxaa lagaga baahan yahay maalinkaas inaad ka faa'iidaysato khayrkaas niyad wanaagsan la timaado allah subxaana wa tacaala aad barido aad maaragtay ducada alla ku barido wixii aad u baahan tahay ee ku haysta haddii aad waxa ugu horreeya waa janno inaad ku guulaysato naarna ka badbaada aad alla weydiisato adduunka intaad joogtana qof walba maaragtay meel baa imtixaan ka haystaa imtixaanka ku haysta haddii uu noqdo dhinac dhaqaale ahaan alla dhaqaalo weydiisatid haddii owlaad noqoto alla owlaad weydiisatid owlaad haddii aad haysato oo alla kugu imtixaanay ina alla inuu ku hagaajiyo weydiisatid sidoo kale kuwa wanaagsan haddaa haysatid inuu alla si hagaajiyo aad weydiisatid adiga in alla subxaana watacaala tawfiiqda ku waafajiyo kheyrka ku waafajiyo inaad alla weydiisatid baahidaada aad qabtidoo dhan inaad maalinkaasi aad alla subxaana watacaala gacmaha u taagatid samada way furan tahay waa lagaa aqbalayaa ducadaada maalinkaasi waa maalin duco wey maalinkaasaan lagu soo socdo marka walaalayaal aan ka faa'iidaysano waxaa kuu soo haray maalinta ku xigta waa maalintii maaragtay yowmu naxrigii wey waa maalintii la ciidayay waa ciiddii weyneyd ee muslimiinta maalinkaasi yowmu naxriga iyo saddexda beri oo ka dambaysa koo iyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex afarwaxaanujeeda saddex tobnaadka afartaa beri tobanka ilaa iyo saddex toban waxa weeye waa maalmaha ciidda muslimiinta weeye waa maalmaha la cabayo o la cunayay maalmahaas lama soomi karo qofku inuu soomo looma ogola xataa haddii ay maalmihii isniinta iyo khamiista iyo ayaamulbiidka iyo hadday kusoo aado lama ogola inaad soonto maxaa yeele waa maalmo ciideed weeye maalmahaasi waxa weye allah loo dhawaadaa waxa ugu horreeya waa ciiddii oo la tukado salaadii ciidda oo maaragtay waajib ahoo qofka muslimkaa laga rabo inuu salaada ciidda waktigeeda uu hadduu shaqo joogana fasax ka qaato aysan u qaadanin culimmadu inkastoo isku khilaafaan lakiin sidai raajaxa inay waajib tahay ayaa ku tusinaysa saa darteed inaadan ciidda aysan ku dhaafin shaciiradaas weyninka badan aysan kaa tegin wey maalinkaas waxyaabaha alle loogu dhawaanaya waxaa ka mid ah udxiyada wey udxiyada udxiyada waxaa weeye waa wax la gowraco oo xoolaha ka mid a saddexda arig iyo geela iyo lo-da oo la gowraco maalinta ciidda ah iyadoo alle subxaana watacaala loogu dhawaanaya udxiyada taas ayaa la yidhaahdaa shacairta islaamka iyo calaamadaha islaamka lagu garanayo weeye mashruuc weeye oo kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo ummadda waxay ku ijmaacday weeye allah subxaana watacaala waa ka nebiga ku odhanaya fasalli lirabbika wanxar allow tuko oo maaragtay gowrac in maalinkaasi marka wax la gowraco qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin maalinkaasi gowraca marka waa mashruuc wey nebiguna sala allahu caleyhi wasalam axaadiis badan buu ku sheegay waxaa ka mid ah xadiiskii bukhaari iyo muslimba ay warinayaan nebiga sala allahu caleyhi wasalam in uu gowracay kabshayni amlaxayni dabaxahuma biyadih laba wano waaweyn oo maaragtay geesale ayuu gowracay nebiga sal alay wasalam gacantiisa ayuu ku gowracay bismi illaahi buu yidhi allahu akbar buu yidhi lugtiisa ayuu maaragtay dhuqunta ka saaray sidaasuu marka nebigu sal alay wasalam ayuu u gowraci jiray waana inay maaragtay xoolahaas yihiin kuwa shuruud leh inay da leeyihiin da'dooda la garanayo ilmo yar yar aysan ahayn inay maaragtay ceeb saliim ka yihiin waxyaabahaas oo dhan ayaa looga baahan yahay qofka in uu ilaaliyo marka uu gowracayo waktiga loogu talagalay inuu gowraco oo waa goorma salaada ciidda markii la tukado oo salaadu ay dhammaato ayaa la gowracayaa wey haddaa ka hor gowracda aroortii sii gowracda intaadan salaada aadin nebigu wuxuu lehy sal alay slam xadiis bukhaari u warinayo man dabaxa bacda salaati qofkii salaada gadaasheeda gowraca faqad tama nusuka nusugiisii iyo gowraciisii taam ayuu noqday cibaadadii wuu keenay wa asaaba sunnata almuslimiina sunnadii iyo dariiqadii muslimiintana wuu waafaqay wey qofkii gowraca maaragtay qabla salaahna waxa weeye nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu aleyhi wasalam inay tahay hilib oo dadka maaragtay ku sadaqaystay oo kale caadiya aysan udxiyo aysan ka ahayn weliba waxaa laga rabaa inuu neefkala gowraco marka waxaa lagaga baahan yahay waktiga salaada ka bacdi inaad gowracdid ilaa iyo saddexdaas beri oo ka dambaysa maalinta tobnaadka ah maalinta tobnaadka salaada ka bacdi maalinta kow iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka inta maalmahaas oo dhan baad gowraci kartaa wey ood qaybin kartaa hadiyad baad maaragtay ka dhigaysaa xoolihii markaad aada gowracdo qayb ka mida waad hadiyeyni qayb ka mida waad sadaqaysani qayb ka midana adiga ayaa cunaya saasaad u qaybinaysaa marka waxaa lagaga baahan yahay maalinkaasi dhiiggaas la daadiyo inaad allah subxaana wa tacaala ugu dhawaato wey waxaa maaragtay sunno ah qofka maaragtay mas-uulka ka cidda udxiyada laga rabo oo haddii ay waajib tahayna isaga waajib ku noqonayso hadday sunno mucadkadaa tahayna asaga laga rabo oo mashruuc ay tahay cidda mas-uulka ka ah aabbaha gawraca samaynaya hooyada wax gawracaysa oo maaragtay iyada carruurteeda ka gawracaysan aabba meesha joogin qofkaasi waa inuu cidiyihiisa iyo maaragtay timihiisa iyo uusan taabanin tobankan beri maalintay dhaabata ka bilow ilaa maalinta tobnaadka ee maalinta aad markaad gawracda unbaa kugu sukaysa inaad cidiyaha iyo aad jarto aad timaha xiirto aad maaragtay saasoo kale haddii gar aad leedahay garka aada iska jarto marka waa inaad faraha ka qaada aadan taabanin wey cidiyahaaga aadan jarin maaragtay timaha kuwa kore iyo kuwa hoose iyo kuwa gar ku yaalla iyo shaar midna aadan iska jarin aadan taabanin maalmahaasi sidii qof xaaji oo kale ilaa aad ka gowracdo wey hadday dhacdo oo adaan maaragtay ay horey u dhacday ood aad timihii jaratay ama ciddiyihii iska jartay ama aad ma saasoo kale waxyaabihii lagaa reebay aada samaysay sida nebiguba u tilmaamay sala allahu alayh wasalam uu yihi qofkii niyeysta inuu gowraco tobankuna ay u dhalato idaa dakhala alcashru tobanku hadduu soo galo uu qofkuna niyeysto araada an yudaxi uu damco in uu wax gowraco waxa weeye nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuusan timahana iska jarin cidyahana uusan iska jarin haddaad iska jarto oo ay jahli kugu dhalisay ama aadan aada hilmaantay dhib ma laha inta ku hartay markaad xasuusata haddoo kale maalmaha ka haray maalmahaas inaad ka aadan taabanin sidaas ayaa lagaga baahan yahay maalinkaasna ay tahay maalintii allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay washafci ayaa lagu tilmaamay shafciga la sheegay waa yowmu naxri sida culimmadu ay ku fasireen wey marka maalinkaasi waa maalin ciid ah waa maalintii la cunayey oo la cabayey oo allah subxaanahu wa tacaala dikrigiisa la badinayay guud ahaan waxaa naftaydiiyo tiinaba aan xasuusinayaa in maalmahaasi looga faa'iidaysto cibaado dikriga allah subxaanahu wa tacaala la badiyo wadkurullaha kahiiran ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala alle in badan xusa in badan baad ma arkaysaa gaar ahaan maalmahaas waa ayaamu dikri wey waa ayaamihii cumar cabdullahi bni cumar iyo abu hureyre iyo intay banaanka usoo baxaan suuqyada imaadaan ay allahu akbar dhihi jireen markaad takbiirsato oo dadkii muslimiinta ahana kaa daba qaadaan waxa weeye waa waxay ku tusinaysaa calaamada islaamka waxay ku tusinaysaa waxay baraarujinaysaa midkii qaflada lahaa waxay baraarujinaysaa midka gaalkaa muxuu la qaylinaya haddii la yidhaahdo waa ciidanadii ayaamihii ciida weeye waa takbiir weeye allahu akbar macnaheedu ilaahay baa weyn baan uga jeedaa baad leedahay waad u fasiraysaa waxa weeye in alla ku hanuuniyaaba dhici kartaba calaamadahaas islaamka oo muuqanayo weeye wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin